والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أفضل العالمين بعد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaynu caawa u fadhinaa kalfadhigii saddexaad ama muxaadaradii saddexaad ee muxaadaraadkii la magac baxay calaykum bisunnatii waxaad laasimtaan sunnadayda nebigu sala allahu calayhi wasalama uu lahaa waxa aynu caawa oo jimco ah inoo bilaabmi doontaa muxaadaradii saddexaad taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha jumaada aluulaa kun afar boqol afartan iyo afar alhijiri oo waafaqsan lixiyo tobanka bisha labiyo tobnaad labada kun iyo koob iyo labaatanka muxaadaradaynu u ballansannahay ciwaankeedu wuxuu yahay barakatu alijtimaaci cala asunna barakada ay leedahay in sunnada lagu dheganaado waxaana inoo geli doona fadiilata shaykh adictor cali muxamed cabdiraxmaan waxaan ka yaro horraysiin lahaa uun hal baraarujin oo ku saabsan ardaydu kollay way duubduubayaan bay la tahay qaarkood culammadu way diideen duubitaannada gaarka ah ee la duubayo sida gaarka loo duubanayo marka tan la duubayaba ardayga ku filan tanna waxaa laga yaabaa soo diinteeduba inay dhowaato marka halkaa ha lagu baraarugo waxaanan kusoo dhowaynayaa shiikha falyatafadal ishaykhu mashkuura wamajuura وعلى آله صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا أما بعد ولا الليال نعم كإلهي سبحانه وتعالى إنه نمعيي ee addoommadiisa ugu nimceeyey aad iyo aad bay u fara badan yihiin lamana koobi karo lamana tirin karo nicamkaa waxaa ugu weyn ilaahay subxaana wa tacaala jin iyo insiiba ugu nimceeyey ee aakhiru zamaanka an bacata fiihim rasuulahu اlkariim muxamada calayhi afdal الsalaati waatamu tasliim inuu allah subxaana wa tacaala uu aakhiru zamaanka ka soo dhex saaray rasuulkiisa sharafta badan leh nebi maxamed calayhi الsalaaةu wasalaam su ilaahi subxaanaه watacaala huwa aladii bacaa fi اlummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim wayucallimuhum اlkitaaba wاlxikma wain kaanuu min qablu lafii ضalaali mubiin allah subxaanaه wa tacaala yihi huwa aladii bacaa fi اlummiyiin allah waa kaga soo saaray kuwa aan waxna akhrin waxna qorin gudahooda rasuul ka mida oo akhriyaayo kitaabka ku akhriyaayo korkooda aayaadka ilaahay dahiraayo kitaabka iyo sunnadana baraaya wain kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin shanigiiyo xaalkuna wuxuu yahay waxay ahaayeen intaan nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo dhex saarin qaar baadi cad ku sugan ayay ahaayeen allah subxaanah wa tacaala nebigiisa wuxuu amray inuu diinta uu gaadhsiiyo dadka uu gaadhsiiyo allah wuxuuhi yaa ayuha rasuulu balliq maa unsila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalata wallaahu yacsimuka min annaas ina allaha laa yahdi alqowma alkaafiriin rasuulow gaadhsii kii la soo dejiyey ee xaggaaga lagu soo dejiyey ee rabbigaa xaggiisa laga soo dejiyey dadka gaadhsii haddii aanad sidaas samaynna risaaladii ilaahay subxaanah wa tacaala uu kuu soo diray ee kula soo dhiibay maad gudanin ilaahay baana dadka kaa ilaalinaya ilaahayna ma hanuuniyo qolada kaafiriinta ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ogyahay inay gaalnimada ay ku dhimanayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam risaaladii ilaahay la soo diray sidii waxaa weeye dhammaystiran oo kaamila ayuu ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisii u qaatay diintiina uu gutay saasaa imaam maxamed ibnu shihaab azuhri waxa uu ihi raximahu اllah min allahi arisaala وعلى رسuله صلى الله عليه وaله وسلم البلاغ وعaليna التسليم xagga ilaahay risaaladda ayaa ka timi oo ilaahay risaaladda ayuu soo dhiibay rasuulkuna calayhi الsalaaةu وaسalaam waxa saaraa inuu ina gaadhsiiyo waana ina gaadhsiiyey innakana korkeenna waxa ahaaday inaynu u hogaansanaano aharka imaamu الbukhaari fii صaxiixihi ayuu ku sheegay في أو... آه، كتاب التفسير في أول باب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية وحانا أوها زهري كجوابي سؤال أي كجوابي ويديي الإمام الأوزاعي رحمه الله سيد أوصوص علي حميدي كتاب كيس النوادر ليله إساقنا وكسي وري خطيب البغدادي وحا أو يلي آه، حد حميدي بأنا يحدثنا سفيان سفيان بن نور رمي قال الرجل قال الرجل للزهري نبا زهري كوري يا ابا بكر او بكر او محال لوغا جيدا قولك الهي ليس منا من شق الجيوب ما معناه لبنا جوابتن ايو بخيي انه نكاس اوزاعي هانا waxa iyadana soo wariyay ibnu waxa soo saaray ibnu abi caasim ayaa soo saaray kitaabul kitaabul adab la ilaaho marka nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam diintii waa ina soo gaarsiiyay si dhammaystiran buu inoo soo gaarsiiyey mowduucan inoo iclaansanna waxa weeyaan barakatu itibaaci sunna ayaa waxa weeye kolley muxaadaradu ciwaankeedu uu ahaa ijtimaacna waa lagu iclaamiyey marka ijtimaac iyo itibaacna waa isla midoo itibaaci ijtimaac baa ka dhalanaya mowduucaas ayaa muxaadarada inoo iclaansanayd waaynu kelimadaha ka odhanaynaa waa mowduuc ay ka ay ka hadleen alculamaau alajillaa walasatidatu alfudalaa waa mowduuc ay ka hadleen culimmada waaweyn iyo waxa weeyaan maaragtay asaatidadu ay ka hadleen oo ay caddeeyeen barakaadka iyo amaraadka iyo fadliga ay leedahay raacitaanka sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam la raaco mu'alafaadkooda ayay ku caddeeyeen muxaadaraadkooda ayay ku caddeeyeen aniguna ma sheegayo majliskan almubaarak majliskan barakaysan ee ay culimmada fadliga badani ay fadhiyaan دلوة العلم الكرام كاي فديان وحسب شيغ مايو او ان ليغا هرمرين ما شيغايو waxaan sheegaya waxaan u sheegaya min baabi wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin wa ilaahi wuxuu subhanahu wa ta'ala waani waanadu waxay anfacdaa muuminiinta ay anfacdaaye sifaadka dadka muuminiintana waxa kamid ah ilaahi subhanahu wa ta'ala aniga iyo inna idinkaba ha inaga dhigo muuminiin khaalise waxaa ka mid ah alamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar ayaa ka mid ah sifaadka dadka muuminiinta allahna subxaana wa tacaala isagoo arrinkaa inoo caddaynaya wixii walmuuminuuna walmuuminaat bacduhum awliyaau bacd ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani lmunkar wayuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaa wayutiicuuna allaha warasuulah ulaa'ika sayarxamuhum allah ina allaha casiizun xakiim wacada allahu almu'miniina walmu'minaat جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله سبحانه وتعالى آيات وحين أقول شيئا رقم مؤمنين تا يا دمرك مؤمناتك بركود وبرك كلا أي أولياء ويهين وحيس أمريان وناقا أيس أمريان حمانتا أيس ديديان سلادة أي أوغيان sakada ayay bixinayaan oo dadkii mustaxiqiinta ahaa ee mutaysay ayay siinayaan ilaahay rasuulkiisa ayay adeecayaan ilaahay wuxuu ulaaika sayarxamuhum allah kuwa ilaahay baa u naxariisanaya ciduu ilaahay u naxariisaynaa waa liibaanay liibaan aan kama dambaysa ayuu liibaanay ilaahna waa casiis oo shay walba bartuu ku habo ilaahay waa awood badan yahay oo cidina kama awood baddo cid walba isaga ayaa ka awood badan waa xakiim oo shay waliba halkuu ku habboon yahay ayuu allah subxaana wa tacaala u dhigaa ilaahay wuxuu yidhi dabeedna wuxuu caddeeyey aayaadka dadka muuminiinta awsaaftoodu ay caynka ay yihiin abaalmarinta iyo wanaagga ay leeyihiin ilaahay wuxuu yidhi wacada allaahu almu'miniin waalmu'minaat ilaahay wuxuu ugu ballanqaaday ragga muuminiinta iyo dumarka muuminaadka jannooyin ay dareerayaan dhirteeda hoosteeda iyo guryaheeda hoosteeda ay dareerayaan webiyaal ayaa dareeraya jannooyinkana waa ku waarayaan iyo meelo la deg oo wanaagsan oo jannooyinka lagu waaraya ahaaday iyo raalli ahaansha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka raalli noqday ayaa wax walba ka sii weyn wadalika huwa alfawzu alcadiim kaasuna waa liimaan aad iyo aad u weyn intaa haddii aynu ka gudubno waxaan insha allahu tacaala maxaadaradeennana majliskeenna biidn illaahi tacaala aynu waxa weeyaan ku tilmaami doonaa macnaha ay isleedahay sunnadu iyo inaynu sheegno tusaalayaal iyo namaadij barakada itibaaca nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa la raaco waayo barakada ay leedahay hal majlis iyo laba iyo wax lagu soo koobi karo maaha aad iyo aad ayay u fara badan tahay laakiin tusaalayaan un baynu ka sheegaynaa sunnada macnaheeda afka carabeed waxa la yidhaha dariiqa waxaana laga soo qaatay min asanan ayaa laga soo qaatay oo dariiq ayaa la yidhaahaa waxa la yidhaha akhada calaa sanani dariiq ayuu qaatay waxaa kale oo markay culimmadu leeyahay fulaanu min ahli sunna waxay leeyihiin min ahli dariiqati almaxmuuda wuxuu ehel u yahay waddadii toosnayd ayuu ayuu u yahay maxmuuda ayaa waxa weeyaan maaragtay saasaa waxa weeyaan maaragtay looga jeedaa marka luuq ahaan macnaha ayay leedahay sharci ahaanna marka la soo koobo waxay noqonaysaa itibaacu maa jaa can irasuuli sala allahu calayhi waalihi wasalam min alawaamiri wa tarki maa nahaa canhu sala allahu calayhi waalihi wasalam in la raaco kii nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa ka yimi ee amaraa iyo in laga tago ee wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday ayaa waxa weeyaan sunnada loo jeedaa ahlu sunnati waljamaacana hum aladiina iltazamuu ariiqata الnabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam waa kuwii laasimay dariiqadii nebiga alatii kaana calayha asaxaabatu radia allahu canhum qabla buduwi اlbidaci kاlاctizaali wاltashayuci wاlrafdi wagayriha waa kuwii laasimay dariiqadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ay saxaabadu korkeeda ku sugnaayeen inta aanay bidcooyinku soo bixin sida bidcat اlmuctasila bidcatu tashayuc raafida iyo kayrkeed calaa haada sunnadu markaa waxay koobaysaa sharcigii oo dhan ayay koobaysaa oo waxa ay shamlinaysaa kulamaa jaaa can rasuuli sala allahu calayhi waalihi wasalam dhammaan wixii xagga rasuulka ka yimi min umuurin waajiba wa mustaxaba ha noqoteen arrimo waajiba ha noqdeen arrimo mustaxaba iyo in laga tago waxa weeyaan watarku lumuuri almuxarama walmakruuha iyo in laga tago arrimihii xaaraantaha iyo kuwii la karaahaysayba in laga tago sidaa ayay waxa weye macnaheedu ay noqonaysaa culammaa lmuxadisiinna waxa ay yidhaahaan waxay ku tacriifiyaan ma udiifa ila arasuuli sala allahu calayhi waalihi wasalam min qowlin aw ficlin aw taqriirin aw sifatin aw sifatin aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiya oo wixii nebiga calayhi salaatu wasalaam loo tiiriyo ha noqdo hadal ha noqdo waxa weeyaan ficiluu nebigu calayhi sameeyey ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey ha noqdo wax uu sugay nebigu calayhi salaatu wasalaam ha noqoto sifo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyaho dhaqankiisi iyo khuluqiisi iyo dabeecaddiisiiya ha noqoto abuurkii nebiga calayhi salaatu wasalaam sida ayay culamaa almuxadisiina ay ku tacriifiyaan oo sunnadii qowli bay leedahay sida qowlka nebiga calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat waxay kaloo ay leedahay ficili ayay leedahay oo ficilku wuxuu noqonaya maa yunqalu ilayna min afcaali rasuuli sala allahu calayhi waalihi wasalam wixii laynoo soo noqlinayo ee ficiladiisa rasuulka sawaءun kanat min afcaalihi fi salaa aw fi sakaa aw fi sawm aw xaj aw gayri dalika ha noqoto afcaasha nebiga calayhi salaatu wasalaam ee salaada ee laynooga soo naqliyey ha noqoto waxa weeyaan tuusakada laynooga soo naqliyey soomka xajka iyo kayrkoodba dhammaantood waxay gudagelayaan sunnada ficligaa waxaa kaloo sunnada ficiligaa gudagelaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii uu ka tegey in laga tago oo qofka muslimkaa uu ka tago ayay waxay gudagelaysaa iyaduna sunnada ficiliga ayay gudagelaysaa sida imaamu shaafici raximahullah uu yidhi calayna an nataxaraa sunana rasuuli sala allahu calayhi waalihi wasalam ficlan aw tarka waxaa inagu laasimay inaynu ku dadaallo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam hadday tahay waxa aynu samaynanno hadday tahay inaynu samayno wixii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey iyo hadday tahay inaynu ka tagno wixii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka tegeyba inaynu sunnada nebiga aynu ku dadaallo ayaa waxa weeyaan korkeenna saaran sida oo kale sunnada nebiga waxaa ka mid a wixii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tacqriiriyey ee uu sugay ee zamankiisii la sameeyey la sameeyey isagoo waxa weeyaan waxyigu uu soo degaayo dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu ka hadlin ee saa ku daayey iyadana sunnada nebiga ayay ka mid tahay khuluqiisii wixii laynoo soo naqliyey akhlaaqdii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyaduna waxay ka tahay sunnadii nebiga ayay ka mid tahay caaishana markii la wadiiyey dhaqankii nebiga waxay tihi kaana khuluquhu alqur'aan dhaqanka nebigu wuxuu ahaa qur'aanka ayuu ahaa wixii qur'aanku ka raali yahay raalli buu ka ahaa wixii qur'aanku uu ka cadhoonayo waa ka cadhoonayey waxaana ilaahay subxaana wa tacaala uu qur'aanka ku sifay wainaka la calaa khuluqin cadiim ilaahay wuxuu yidhi nebi allah waxaad ku sugan tahay dhaqan iyo dabeecad aad iyo aad u weyn baad ku sugan tahay sifada khalqiga ayna iyaduna waxay ka mid tahay waxa weeyaan maaragtay sida culamaa almuxadisiin ay ku tacriifiyeen sunnadii nebiga ayay ka mid tahay sida axaadiista tilmaamaysa sifadii nebiga abuuriga ahayd kaana rasuulu llahi sala allah alay sl rabcatan wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam gobol dherar xiga ayuu ahaa oo mid aad u dheerna mu mid gaabadna mu ahayn mid jidh wanaagsan ayuu ahaa marka macnaha ballaadhan ayaa sunnada looga jeedaa culimmada waxa weeyaan fuqahada iyo usuuliyiintu waxa ay fuqahadu ay ku idlaaqaan sunnadii mustaxabka iyo manduubka oo waxay ka dhigaan martabad ka mida maraatibta axkaamu takliifiya ayay ka dhigaan culamaa ulusuulna waxay ku tacriifiyeen saa maqasheen maa yusaabu faaciluhum timaalan walaa yastaxiqu taariku alciqaab wixii la ajar siiyo ciddii samaysay ilaahay dartii u samaysa kii ka tagana aan waxa weeyaan ciqaab aanu mutaysanin laakiinse saa ayay ka cabiraan oo markay axkaamu alaxkaamu takliifiya marka ay caddaynayaan ayay sidaa u cabiraan marka marka aynu fasirayno xadiisyada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ku soo arooray ee sunnada nebiga ha la raaco in macnaha macahaas waa istilaaxi weeyaan fuqahada ay u istilaaxeen iyo usuuliyiintu waa macnaha mustalaxa weeyaan oo xaadis oo xilliyeedii dambe ay waxa weeyaan la keenay laakiinse marka waxa weeyaan la fasiraayo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ama maxaadaradeennan oo kale ama xadiisyada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee sunnada nebiga in la raaco ku soo arooray ama hadalka saxaabada sunnada nebiga ha la raaco kusoo marka ay ku soo aroorto ay leeyihin sunnada nebiga ha la raaco ama taabiciintu ay leeyihin sunnada nebiga ha la raaco ama a'immadii waaweynee kibaarta ay leeyihin sunnada nebiga ha la raaco sunnadu macnaha ay fuqahada muxadisiinta iyo usuuliyiintu u isticmaalayaan way ka bannaanan tahay waxay shamlinaysaa waajibkii ayay shamlinaysaa waxay shamlinaysaa mustaxamkii ayay shamlinaysaa waxay koobaysaa xitaa waxa cidda khilaafta ay ku gaaloobayso waayo a'immadii waaweyneed kutub ayay qoreen quruntii fadliga badnayd kutubtaa waxay u bixiyeen kutubu sunna ayay ku magacaabeen waxay koobaysaa caqiidadii iyo wixii la rumaynayey ciddii waxa weeyaan khilaafta ay gaaloobaysay iyo qayrkeeduba way koobaysaa sida kitaabka asunna libni abi caasim kitaabka asunna licabdillaahi ibni axmed ibni xambal kitaabka asunna lilimaami almarwasi iyo qayrkoodba idan marka waxa weeye sunnada aynu fasirayno oo kelmadda sunna axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam markay ku soo aroorto ama kalaamka saxaabada ama waxa weeye hadalka taabiciinta ama a'imatulkibaar macnaha ballaadhan ayaa loo jeedaa oo sunnadii nebigu calayhi salaatu wasalaam marka laga hadlaayo waxaa laga hadlayaa islaamnimadii ayaa laga hadlayaa bitashriicaatihi wa xikamihi albaaliqa wa adaabihi asaabiya islaamnimadii baa laga hadlayaa iyo xikamkiis xikamkeedii iyo tashriicaadkeedii iyo adaabteedii sarraysay oo sunnadii diintii oo dhan bay noqonaysaa ilahina wuxuu man yabtaqii ghayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin ciddii islaamnimada waxaan ahayn diin ka doonta laga aqbali maayo aakhirana waa khasaaraya kayfa yahdi allaahu qowman kafaruu bacda iimaanihim washahiduu ana arasuula xaq wajaa'ahum albayinaat والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم سلام لماذا عدي خلافتي إني وحوية الماركتي أي قالوا بين oo iimaankoodii kadib ay gaaloobeen oo ilaahay nacdalay oo malaa'igtu nacday oo dadkoo dhammi aan nacdanayaan ahlunaar ay yihiin wixii ka toobad keena mooyaane ayaa aayaadka ilaahay subxaanaه wa tacaala uu inoogu sheegayaa marka islaamnimadii diintu waa islaamnimadii islaamnimadana waa sunnadii diintuna waa sunnadii saa daraaddeed aayaad fara badan buu ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuuna amray inaynu sunnada raacno waxaana laynoo diiday bidc inaynu wax bidca la nimaadno aayaad aad iyo aad u fara badan ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu inoo sheegay naxariista ilaahay waxaa loo qorayaa cidda nebiga calayhi salaatu wasalaam raacdo ayaa loo qoraya waraxmatii wasacad kula shay fasaaktubuha liladiina yattaquuna wayu'tuuna azakaa والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوما عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى آياتك وحين وعدنا نحريس إلهي سبحانه وتعالى inay ka ballaaratay shay walba ay ka ballaaratay waraxmatii wasacad kulla shay naxariistaydu shay walba waa ka ballaaratay wii allah subxaana wa tacaala yidhi fasaaktubuha liladiina yattaquuna wayutuuna azakaa naxariistayda waxaan u qorayaa kuwa allah subxaana wa tacaala ka baqaaya kuwa gaarnimada ka baqaaya kuwa bidcada ka baqaaya kuwa inkiritaanka ilaahay inkiraan ka baqaaya kuwa macsida ka baqaaya teeda yar iyo teeda badanba kuwa ayaan u qoraya wayutuuna zakaa sakadiina bixinaayo ciddii la yidhi siinaya waladiina hum biaayaatina yu'minuun iyo kuwaasoo aayaadka iyaga rumaynaya الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة كواسو وحويان راعيا نبيغا وحويان رسولك نبيغا أميغا وحنا أنقرين وحنا أنخرين كوا راعيا إلا اللي قالوا فالذين آمنوا به كوا وحويان رميي وعزروه ee xoojiyey ونصروه أي وقرقاري واتبعوا النور الذي أنزل معه أي راعي النور كي اللي شركيس اللي سودتي أولئك هم المفلحون إلهي وحلكوا أي الليباني وحكى الله سبحانه وتعالى ويري فآمنوا بالله ورسوله رمية إلهي رسول كيس الرمية والنبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يا النبي كيس أمي وحنا قرين وحنا أنا أخين الذي يؤمن بكلماتي كاسوا وحوايا الرمين أي كلمة إلهي واتبعوه لعلكم تهتدون راعى وهنون إسانسا وهنونتان راعى حمودنتين هنونتان النبي عليه الصلاة والسلام راعى لا شك النبي عليه الصلاة والسلام عدي راعى هنون إسانسا وحكى إلهي ويرين كنت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وحتى النبي الله هدا إلهي تعيشين أنا جاي صراع إلهي بعيدين شعلانا يا ويدين دم بالعافية إن لو كتشع إن هذا واحد شعلاتيو إلهي إنه كتشعل هذانا ده وحوين إلهي إنه كتشعل هذا يا وين أبكى هذا وحين وش يجسا راعتان كسنة النبي عليه الصلاة والسلام الراعو إلهي كتشعلانا يوم وحكى إلهي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون مؤمنين الله أداع الرسول كي سنة أداع هشي سننا إذنك أو حوية مغلايا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هل نقولنا كوي وحوية يري وانو مغلايا ما وحو مغلايين إن شر الدواب عند الله سم البكم الذين لا يعقلون إلى آخر الآيات وعكر الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه wixii rasuulku idin siiye qaata wamaa nahaakum canhum fantahuu wuxuu idin diidana ka dheeraadayo allah subxaana wa tacaala uu yidhi wattaquu llaha ina allaha shadiid alciqaab ilaahay ka baqa ilahay ciqaabkiisu waa daran yahay wuxuu kale allah subxaana wa tacaala wa anna hada siraatii mustaqiiman fattabicuuh kaasu waxa weeyaan waa waddadaydii toosnayde raaca walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiili ha raacina subulka iyo waddooyinka ka leexleexanaya ha raacina dabeedna ay jidkiina jidka ilaahay idinka kaxayso ذلك وصاكم به لعلكم تتقون كاسو الله سبحانه وتعالى او ايدين ايدين كا اي الهي ايدين دردارمي waxaana mudanta ilaahay subhanahu wa ta'ala ina ka baqdaan aayadku aad iyo aad way farabadan yihiin marka aayadka waxaynu ka qaadanaynaa waxa kamida barakada raacitaanka sunnada nabiga kaleeyhi salaatu wassalaam la raaco waxay sabab u tahay alhidaayah waxay sabab u tahay mahabbatullah waxay sabab u tahay faraaxiga liibaanta ayay u sabab u tahay oo noqonaysa waxa weeyaan barakada koobaad iyo talabaad iyo ta saddexaad noqonaysa ee barakada afraad ee kamida barakooyinka raacitaanka sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam la raaco waxaa kamid ah annaha sababu najaati min alikhtilaaf waxay sabab u tahay raacitaanka sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam la raaca waxay sabab u tahay in laga badbaado oo laga nabadgalo ikhtilaafka alladii huwa simatu dacfi lumma ikhtilaafka iyo iskhilaafkaasoo sabab u ah ummad calaamad iyo sabab u ah inay ummadda islaamku ay daciifto qofkuna aanu ka badbaadaynin dacfiga muslimiintuna aanay kaga badbaadaynin ilaa bidaacati illaahi wa daacati rasuulihi inay ilaahay subxaana wa tacaala adeecaan iyo rasuulkiisa inay adeecaan waayo wax kale kaga badbaadi maayaan ilaahay wuxuu yidhi waatiicu llaha warasuulah ilaahay adeeca rasuulkiisana adeeca walaa tanaazacuu ha murmina ha doodina fatafshaluu watadhaba riixukum dabeedna aa fashilitaan oo awooddiinnu ay tagto واصبروا إن الله مع الصابرين إلهي وحي الصبر الله سبحانه وتعالى كو صبرا أيو لجرا النصر كيسا إيا قوش إيا هيل كيسا إيا أبا المرينة وحويا ووفنا أيو أجر كولا ما أنت قيامة ووفنا أيو أيو كلجرا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب مركا راعتان كسنة النبي عليه الصلاة والسلام للراعو وها كسوغا إيا قاضى الشذا لقاطو waxaa ku sugan daaca ilaaha iyo rasuulka la adeecayo taana waxaa lagaga badbaadayaa ikhtilaafkii madmuumka ahaa ee la dhaleeceeyey ayaa lagaga badbaadayaa oo waxa weeyaan lagaga nabadgelayaa waxaana inoo sii caddaynaya xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo cirbaad ibnu saariya uu ka soo warinayo ee ay soo saarayaan labada imaam imaamu axmed fii musnadihi iyo cabdillaahi ibnu cabdiraxmaan addaarami isaguna waxa weeyaan uu ku soo saarayo sunankiisa uu ku soo saaraayo xadiiskaas wuxuu inoo caddaynayaa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii la raaci waayo in waxa weeyaan lagu dhacaayo ikhtilaaf lagu dhacaayo la iskhilaafaayo haddii ummadda islaamku ay iskhilaaftana waxaa tegaysa awooddoodii iyo haybaddii laga haybeydaysanaayey iyo karaamadoodii iyo sharaftoodii ayaa waxa weeyaan tegaya waxay ka soo wariyeen cabdiraxmaan ibnu camar assulami iyo xujri ibn abi xujri labadaa taabici waxaa yeeli atayna alcirbaad ibnu saariya waxaanu u nimi cirbaad oo ina saariya ayaanu nimi wa huwa miman nazla fiihi wuxuu ka mid yahay dadkii ay ku soo degtay walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayh aayaadkaa suurad tooba ku jira dadkii ay ku soo degtay ayuu ka mid yahay bay yidhaaheen tafaasiir kalena waa ku jirtaa oo inay cid kale ku soo degtay laakiinse waxa weeye labadaa taabic waxay yidhaaheen waxay ka mid tahay dadkii ay ku soo degtay buu ka mid ahaa fasallamnaa waqulnaa waanu salaamnay oo waxaanu ku nidhi ataynaaka zaa'iriina wacaa'idiina wmuqtabisiin waanu kuu nimi annagoo ku soo siyaaranayna annagoo ku soo booqanayna annaga oo waxa weeyaan maaragtay cilmi inaanu kaa qaadanno doonayna dabeedna cirbaad ibnu saariya wuxuu yidhi sallaa bina rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam asubx nebigu waxa uuna tukiyey salaad subax daata yowmin uma aqbala calayna dabeedna waa nagu soo jeestay fawacadanaa mawcidatan baliiqa waxa uu nawaaniyey waana aad iyo aad u xeeldheer ilmihii ay indhi ay la ilmeeyeen qalbiyadii ay la baqeen faqaala qaa'il yaa rasuul allah kaannahaa kaana haadihi mawcidatu muwadicin famaadaa tachadu ilayna dabeedna waxa yidhi mid yidhaah ayaa yidhaha rasuulka ilaahadow waanadan waxaa la moodaa mid nasagootigaaya ee noo dardaaran faqaal uusiikum bitaqwa اllahi wاsamci wاaaca nebigu wuxuu yhi alayhi الsalaau wasalaam waxaan idiin dardamaya cabsida ilaahay iyo ilaa maqashaan madaxdiinna oo adeecdaan wixii macruufa wain kaana cabda xabashiya addoon xabasheeba ahaadee fainahu man yacish minkum bacdii fasayara اkhtilaafa kaiira maxaa yeelay ciddii aniga dabadayn noolataa waxay arki doontaa ikhtilaaf fara badan facalaykum bisunatii wasunati khulafaaءi الraashidiin اlmahdiyiin waxaa laasimtaan sunnadayda iyo sunnada khulafada hanuunsan ee la hanuuniyey tamasakuu biha wacaduu calayha binnawaajid sunnadaa qabsada gowsdambeedkana ku qaniina wixii gowsdambeedka qof geliyana si yar lagama furi karo wa iyaakum wamuxdathaati alumuur waxaan idin kala digayaa idinka iyo arrimaha la soo darriyey fa ina kula muxdathatin bidca maxaa yeelay wax kastoo la soo darriyey waa bidco wa kula bidcatin dalaala bidco kastaana waa baadi alfaad kalena waa leeyahay xadiiskaas qad taraktkm clى اlbayضاء layluha kanahaariha laa yasiiqu canha bacdi ilى halik fainama اlmuminu kaاljabn اlanif xayثuma qiidan qaad iyo riwaayado kale dudumo buu leeyahay xadiiskaasu waa dardaaran nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam uu ummadiisa u dardaarmay weliba waxa weeya wuxuu ka mid yahay min jawaamic اlkelim kelmadaha kooban ee haddana macnayaasheedu uu ballaadhan yahay ee aanay waxba aanay ka baxaynin waa aslu cadiimu min usuuli الdiin waa asal weyn oo usuusha diinta ka mida waxaana uu ku yahay nolosha qofku waxaa ku xidhan calaaqaad iyo waxbaa xuquuqbaa ayaa calaaqaad iyo xidhiir baa qofka waxbaa ku tacalluqo qofka waxaa ku togollo addoonka xuquuq baa ilaahay ku leeyahay oo la xidhiidha waxa la xidhiidha waxa weeye mujtamac xuquuq buu ku leeyahay naftiisu xuquuq bay ku leedahay wixiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam xabad kama tegin ee wixiiba waa caddeeyey xuquuqdii ilaahay wuxuu ku caddeeyey uusiikum bitaqwa allah oo taqwada ayaa kelmad macna ballaadhan oo diintii oo dhan koobaysa xuquuqdii mujtamacana wuxuu ku caddeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wasamca wataac inaad madaxda maqashaan oo adeecdaan oo ayuu ku caddeeyey wuxuuna ka degay nebigu calayhi salaatu wasalaam in iskhilaaf imanaayo ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka sii digey sidoo kale wuxuu ka digey wixii diinta lagu soo diray aan diinta ka mid ahayn ayan kaanat in layska ilaaliyo wuxuu kaloo nebigu dardaarmay calayhi salaatu wasalaam in saxaabada sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ku dhaqmaaya oo khulafaa uraashidiinku ay hogaaminayaan in la raaco oo gowsdambeedka lagu qaniino calaaqada addoonka iyo naftiisa ka dhaxaysa iyadana waxa weeyaan waxaa lagu ay gudagelaysaa usiikum bitaqwa allah marka waxaa ka mid a fadliga dardaarankan wuxuu ina tusinayaa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo dardaarmay fadliga iyo barakada iyo midhaha ay leedahay raacitaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam la raaco sunnadiisa la raacaa waxayna sabab u tahay in la badbaado oo laga badbaado wixii waxa weeyaan dhibaato oo dhanba laga badbaado xadiiskuna waxaa ku sugan calamun min aclaami nubuwa calaamadihii nebinimada mid ka mida ayaa ku sugan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam khilaafku wuxuu sheegay inuu dhici doono dabeedna waa dhacay oo ikhtilaafaad fara badan ayaa waxa weeyaan maaragtay yimi oo aynu aragnaa maanta aynu aragno marka waxaynu xadiiska ka qaadanaynaa barakada ay leedahay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam la raaca amarada laga goosanayo fadliga ay leedahay naftaadii ayaad ku ilaalinaysaa على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه نفت هذه أيات كإلى لنيسا كي النبي عليه الصلاة والسلام وكسقنا نفت هذه أيات كإلى لنيسا هنونكي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أي كسقنا آيين نفت هذه أيات كإلى لنيسا أو كإلى لنيسا khilaafkii madmuumkaha ayaad ka ilaalinaysaa oo inay gasho khilaafkii waxa weeyaan la dhaleeceeyey inay gasho khilaafkii waxa weeyaan furqo inay noqoto oo ay waxa weeyaan muslimiinta ay kala faraaruqaan ayay ka ilaalinaysaa raqabsadka la qabsado sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam la qabsadaa waxay ka ilaalinaysaa tafaraaruqii ay dadkii ay ka ilaalinaysaa taa ayaa waxa weeye ay habboon tahay inaynu dadka u laqinno inaynu dadka barno inaynu waxa weeyaan maaragta aynu ku celcelinno ee aynu waxa weeyaan maaragtay u caddayno oo ay wax kasta oo nebigu calayhi salaatu wasalaam sunnadiisu ay noo sheegtay aynu dadkii u sheegno oo aynu nahno aynu nahno arrin arrimaha ka midii haddii waxa weeyaan maaragtay uu kugu kula soo dariyo ama uu kugu yimaado oo ah waxa weeyaan wax cusub ay kugu tahay haddii arrin arrimaha ka midii kugu yimaado oo kula soo dariyo oo waxaan uu wax cusub yahay fandur hal kaana calayhi rasuulu sala allahu calayhi wasalam وأصحابه waxaad eegaysaa warwaxan rasuulku ma ku dul sugnaa saxaabadiisu ma ku dul sugnayd taas waxa weeyaan waa daabit aynu waxa weeyaan raacayno oo aynu laasimayno wax allaala wixii kalena waa ka tegaynaa marka wixii cusube la keenaba haddii ay waxa weeye markaad eegto hadduu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku dul sugnaa hadduu nebigu sameeyey hadday saxaabadii nebigu sameeyeen iyo taabiciintii iyo a'immadii hanuunku iyo dadkii fadliga lahaa ee quruun mufadala wixii waxa weeye waxay noqon wax diin ayay noqonayaan haddii kalena waxa weeye waa ka tegaynaa waxaana laynoogu sheegay waxaa laynoogu tilmaamayaa taa waa sunnatu khulafaa'i araashidiin almahdiyiin sunnada khulafaa uraashidiinkuna sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay ahayd oo sunnadii sunnada loo tiirinayaana waxay noqonaysaa licamalihim biha walistinbaadihim wakhtiyaarihim iyaaha inay waxa weeye sunnadii ay ku camalfalayaan axkaamtii inay kala soo baxayaan iyagii ina ay dooranayaan dariiqadooduna caynka ayay ahayd waxay ashaddu nnaasi xirsan calayha wa camalan biha fii kulli shay waxayan dadka kuwa ugu daran dadaalka ay ku dadaalayaan ku camalfalka ay ku camalfalayaan iyo waxa weeyaan maaragtay xaalad walo xaaladooda ka midanba waxay ahaayeen qaar waxa weye sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ku dadaala ayay ahaayeen inay waxa weeyaan sunnada ku khilaafaan arrin inta wax ugu yar inay ku khilaafaanna way iska ilaalin jireen haddii ay waayaan kitaabka ilaahay xukunkan inuu caddeeyey ama sunnada nebiga calayhi salatu wasalaam lagu balballaadhiyey ee haddii ay waayaanna waxa ay waxa weeyaan maaragtay waxay ku dadaali jireen bal inay axkaamta lagu caddeeyey tan ay ka soo istinbaadaan ayay ku dadaali jireen oo ay baadhi jireen waa tashan jireen marka ay waxa weeyaan maaragtay ay tashadaan ayay ra'yi soo saari jireen wa ra'yuhum awlaa ra'yigoodaana waxa weeyaan ra'yada ugu waxa weeyaan awlaysan cinda cadami daliil marka aan daliil lahaynin ra'yigooda ayaa waxa weeyaan ugu ugu muhiimsan raayada ugu muhiimsan uguma awaleysan sawaabkana ugu dhow sidaa daraaddeed ay abu xaatim abu xaatim ibnu xibbaan raximahullah marka waxa weeyaan uu fasirayey facalaykum bisunnatii waxa uu yidhi markuu sheegay cinda dikrihi اlikhtilaaf aladii yakunu fii ummatii markuu ka warramay ummaddiisu inay iskhilaaf ummadda nebigu calayhi salaatu wasalaam iskhilaafka uu nebigu sheegay axaadiista uu soo arooriyey ayuu waxa weeyaan maaragtay arrinka waxa uu yidhi عند ذكر الاختلاف الذي يكون في أمتي وحول بيان واضح بيان واضح أن من واض أن من واظب على السنن قال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرقة الناجية في القيامة فجعلني الله منهم بمنه وحا يري حديث تامر شيء وحي وحا كسغن بيان عد ولا عديي قفكي السنة جوجتيه ايه وحا ويان دائمه ee aan ka leexanin aaraada kale aanu leexanin inuu ka mid noqonayo min alfirqati annaajiya firqadii waxa weeye badbaadaysay maalinta qiyaame jacalanii allaahu minhum bimanihi leedna sheikhu waa duceeyey wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala jacalanaa allaahu minhum bimanihi ilaahay haynaga yeelo qaar ka mid a haynaga yeeleen dabadeedna wuxuu sheegay abwaab uu baabaystay inuu ku sheego akhbaarta ay waajib inuu ku sheego akhbaarta ay waajib tahay qofku inuu laasimo xadiisada tilmaamaya inuu laasimo qofku sunankii rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam naftiisana waxa weeyaan uu ku xifdiyo oo ku ilaaliyo dhammaan wixii bidaca iyo khalal keenaya uu iskaga ilaaliyo barakada shanaad ee ka mida barakaadka sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam la raaco iyadoo tii hore ku dhow annahaa sabiilu linfikaaki can aliftiraaq waxay sabab ka tahay oo lagaga badbaadayaa kala tagga ayaa lagaga badbaadayaa marka raacitaanka sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam la raaco iyo laasimitaanka la laasimo waxa ay tahay badbaado lagaga badbaadayo furqada iyo kala tagga ee naarta loogu goodiyey waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay inay waxa weeye ummadda nebiga calayhi salaatu wasalaam tafraaruq badani ku imanayaan oo yuhuuddii iyo kiristaankii yuhuuddii inay laba- koob iyo toddobaatan fariiqo u kala tageen nasaaradiina laba iyo toddobaatan ummadda nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam saddex iyo toddobaatan fariiqo ay u kala tegayaan dhammaantoodna ay ahlunaar yihiin hal mida mooyaane taana waxa weeyaan waa jamaacada muslimiinta ee muslimiinta sunnadii ku ijtimaacay ee haysta kii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu korkiisa ku sugnaa marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa raacitaanka sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam la raaco waxaa lagaga badbaadaya furqada ayaa lagaga badbaadaya waxaana laga mid noqonaya min alfirqati annaajiya ayaa laga mid noqonaya furqada xadiisku sheegaya iyo kala taggaa xadiisku sheegaya tafaraaruqa uu sheegayana wax la ammaanayo maahe waa wax la dhaleecaynayo oo laga digaayo oo laleeyahay iska iska ilaaliya arrinkuna sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam u dhacay sidii uga warramay buu u dhacay firaq fara badan baa soo baxay khawaarij muctasilo mukhrijo waxa weeya murjiyo jahmiyo raafido iyo firaq aad iyo aad u fara badan ilaa ay gaadheen waxa weeye tiradii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay idan waxa weeye xadiiska waxaa ku sugan amar layna amraayo amar aad iyo aad u weyn oo layna amraayo inaynu suno nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu raacno waxaa kale oo ku sugan caddayn laynoo caddaynaayo barakada iyo fadliga iyo imaarta laga goosanaya sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam raacitaanka la raaco marka inaynu waxa weeyaan sunnadii aynu ku dadaallo iska ilaalino kooxaysiga ee kala tafaraaruqa iyo guruubaysiga aynu iska ilaalino ayaa waxa weeyaan maaragtay loo baahan yahay maantana waxaad og tahay muslimiinta tafaraaruqa badane ku jira waxa weeyaan kuwii hore ee hadday tahay waxa weeyaan jiray xisbiyadii iyo gurubadii hore ee waxa weeyaan maaragtay firaqii hore jire iyo hadday tahay kuwa badan iminka soo baxay intaba waxa weeyaan maaragtay waa in la iska ilaaliyo oo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu dadaalo fariiqooyinkaana laga dheeraado qofka muuminka ee badbaadada iyo liibaanta doonayaana sidaas ayaa waxa weeyaan maaragtay waa inuu ku dadaalo sidaas ayaa wuxuu yidhi alimaam alajuri maxamed ibnu lxusayn raximah allah wuxuu yidhi falmuuminu alcaaqil yajtahidu an yakuuna min hadihi almillati annaajiya biitibaacihi likitaabi illahi caza wajal wa sunani rasuulihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam وسنن أصحابه رحمة الله عليهم وسنن التابعين من بعدهم بإحسان وقول أئمة المسلمين ممن لا ممن لا يستوحش من ذكر ممن لا يستوحش من ذكرهم wuxuu yidhi caaqilka muuminka caaqilka ee wuxuu ku dadaalayaa inuu miladaa ka mid noqdo miladaa miladaa badbaadaysa oo uu kaga mid noqdo inuu kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam uu raaco iyo sunno iyo waddooyinkii saxaabada iyo taabiciintii wanaagga ku raacay iyo qowlkii a'immada aan waxa weeyaan maaragtay ciddii raacda aanay cidloonaynin sida waxaa weeye dabeedna waxa uu tiriyey a'immadii qaar sida sufyaan athawri awsaaci maalik ibnu anas shaafici axmed ibnu xambal abi cubayda abi cubayda alqaasim ibnu salaam waman kaana calaa ariiqihim min ashuyuukh iyo waxa weeyaan ciddii la dariiqo ahayd ee waxa weeyaan shuyuukhda ka mida wixii markaa ay inkireen marka wuxuu yidhi فما أنكروه أنكرنا وما قبلوه وقالوا به قبلناه وقلنا به وحا إنكرنا أي ديدين أنك وديدينا وحا إنك حيابا وحد الشراء ودتك الدين لو قرد غيانا شيخ ولا أقبل ما تشيرو ما وحا وحا إنكري تشيرين أي كدق تشيرين وحا أي أقبلين وأقبل وحا إنكرين وإنكرينا وحا أي أقبلين وأقبلينا وحا إلهين وأرانينا وحي وحويا المارة آني أرانا ونبدنا ما سوى ذلك وحي أن سيدا هينا وطورنا أو وحويا وإلغينا kitaab waxa weeye kitaab alarbaciin la yahay ayuu saa ku odhanaya marka muhim waxa ah waxa weeyaan maaragtay in qofku firaqii firaqii saddex iyo toddobaatanka ay muslimiintu u kala kacayaan hal firqo mooye wixii kale naar baa loogu goodiyey marka qofkii muslimka ee caaqilka ahaa waa inuu ku dadaalo naartaa naftiisa wuxuu kaga badbaadin lahaa oo wax kasta oo firqo keenaya iyo inuu firaq ka noqdo labadan waa inuu iska ilaaliyo oo uu ka waxa weeyaan maaragtay ay fogaado halkan waxa weeye kulluhaa fi naarna ee waxa weeyaan waa nusuusta waciidka ayay ka mid tahay oo ilaahay subxaanaه wataعala wuxuu in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii aan gaaloobin ee muslimiina islaamnimada ay u sugantay ahlu tawxiida waciidkaa loo waciidiyey loo goodiyey naarta loogu goodiyey nusuustii waciidka ayuu ka mid noqonayaa waciidyada kale ayuu la mid yahay ciduu doona ilaahay waa cafiyaa ciduu doonana waa u dhaafaa barakada lixaad ee waxa weeyaan laga helaayo raacitaanka sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a laasimitaanka la laasimo nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa in la raaco waxaa lagu xasilinayaa hanuun in la hanuuno iyo in baadidii laga waxa weeyaan maaragtay nabad galo nebiguna calayhi salaatu wasalaam arrinkaa waa caddeeyey waana ku nuuxnuuxsaday axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku caddeeyey waxaa ka mid a inii qad taraktu fiikum shay-ayni lan tadiluu bacdahuma anigu waxaan idinkaga tegey laba shay baan idinkaga tegey labadaa haddaa qabsataan ma lumaysaan kitaab allaahi wa sunnatii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi waa kitaabka ilaahay iyo sunnadayda halkan waxaa weeyaan salkan oo kale sunnadii waxaa loo isticmaalaya maa yuqaabilu alqur'aan baa loo isticmaalaya ee markii hore maynaa sheegina isticmaalaadkeeda waxaa ka mid a sunnada waxaa loo isticmaalaa maa yuqaabilu alqur'aan sida aayaddii aynu markii hore aynu aynu akhriyaynay wa yucallimuhum alkitaaba waalxikma xikmada sunnadii ayaa looga jeedaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii labaan idinkaga tegey haddii aad qabsataan aydnaan kala tegaynin waa waxa weeye waa kitaabka ilaahay iyo sunnadayda weeyaan kala tegi maayaan ilaa ay waxa weeye ciddii qabsata ay darkayga ay ku soo arooriyaan darkayga ilaa ay ku soo arooriyaan marka waxa weeye qofkii doonaayo xawdka nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ka cabo oo waxa weeye weliba xawdka nebiga iyo darka nebiga qofkii marka badaa weligii dubaha raadi maayo waxa weeyaan maaragtay nicamka yaalla axaadiista ay inoo caddayso sulan sunantaa loo noqonayaa sifadiisa waa axaadiista ay inoo caddaysee ruuxa doonaya inuu darka nebiga calayhi salaatu wasalaam ka cabaa waa inuu sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ku dadaalo wixii bidcadana uu iskaga ilaa iska ilaaliyo saa daraaddeed sheekh alalbani wuxuu onayaa laabuda lilcaalimiin marka xadiisku horta wuxuu ina tusinayaa falcismatu min alinxiraafi waaldalaali inamaa huwa bitamasuki inamaa huwa atamasuku bilkitaabi wasunna waxaa lagaga badbaadaya leexashadii diintii laga leexdo iyo baadidiiba waxaa lagaga badbaadaya waa in kitaabkii sunnada la qabsado weeyaan ilaa waxa weeye maalinta qiyaame oo hadday tahay waxa weeyaan shay walba in kitaabkii sunnada loo daba fadhiyo sidaa daraaddeed yaa sheekh albaani wuxuu onaya raximah llah laabuda lilcaamiliina min ajli dacwati alislaamiya waxaa lagama maarmaana kuwa waxa weeyaan dacwada islaamka ka shaqaynaya an yatacaawanuu jamiican على الخلاص من كل ما هو جاهلي مخالف للإسلام إلى وحويان اسكو كاشدان دمان تودبا إلى وحويان كم نادان وصافي كالنقدان وحكست أو جاهلي أو إسلام كخلافسا ولا سبيل إلى, إلى ذلك تانا ود الله الله مر الهلي مايو إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلا إلا الله نقض كتابك والسنة كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم سيدو أرنكات الماما يقولك النبي تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي sida waxa weeye xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamaayo marka inaynu ku dadaallo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam wax kastoo ay khilaafsan aynu iskaga tagno ayaa loo baahan yahay si waxa weeye aynu uga badbaadno waxa weeyaan maaragtay baadida iyo inxiraafka sida aynu uga badbaadno kitaabka ilaahay iyo sunnada nebigu calayhi salaatu wasalaam ciddii ciddii raacda ee qabsata waxay ku hanuuninayaan bikulli khayr ayay ku hanuuninayaan axaadiistaasuna waxay inoo faa'iidaynaysaa waa soo koobnay axaadiis badan baa inoo qoran laakiinse waxa weeye maan akhriina waa iska dul cararay waxaan doonayaa inaanu majlisku inagu dheeraanin waxay inoo faa'iidaynaysaa raacitaanka sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam la raacayaa waxaa lagaga badbaadayaa baadida ayaa lagaga badbaadayaa waxaana xadiiska ku sugan bishaaro loo bishaaraynaayo ciddii waxa weeyaan maaragtay raacda sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee qabsata inay noqonayso daaciya wahaadiya fii carsaati yowma alqiyaama ila alxawd almawruud xawd الnabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam axaadiistaasu waxay noo caddaynaysaa qofkii sunnada qabsadaa inay sunnadii noqonayso mid u yeedhaysa oo hanuuninaysa maalinta qiyaamee goobta maarka qiyaame marka la joogo darkii nebiga ee lagu arooraayey ayay waxa weeyaan ayay ku hanuuninaysaa taasna waxay ka mid tahay waa barako iyo amaro weyn oo aad iyo aad u weyn oo ka mida barakaadka qabsashada la qabsado sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed waxa uu yidhi shaekhulislaam ibnu taymiya raximah llah kaana a'immatu lmuslimiin مثل مالك وحما مثل مالك وحماد بن زيد والثوري ونحوهم إذا تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهداية والشفاء فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعتاد عنه بما عند هؤلاء وحيري ساد رادد وحا إمام يدي المسلمين مالك حماد بن سيد ثوري إيه وحويا مارتي غير كود ومركي هالان waxay ku hadlayeen risaalada wixii ku yimi ayay ku hadlayeen risaaladay ku hadlayeen markay hadlaan waxay ku hadlayeen kitaabkii sunnada ayay ku hadlayeen kitaabkii sunnada ayay ka hadlayeen ka hadlinayeen kitaabkii sunnadana risaalada wixii ku yimana waxa ku sugan waxa weeyaan hidaayado iyo shifaa baa ku sugan kii aan waxa weeyaan cilmi u lahayn dariiqada muslimiintana wax kale ayuu soo qaadanaya marka dad fara badani oo bidac ku dhacay waxaanay aqoon u lahayn dariiqadii muslimiinta ayaanay aqoon u lahayn sida falaasifadii ayaa waxa weeyaan maaragtay oo kale markay waxa weeyaan ay garan waayeen aqoontii muslimiinta iyo risaaladii markay aqoon u yeeleen waa wax kale ayay soo qaateen dabeedna waxa weeyaan waxay sabab u noqotay bidcooyin inay soo baxaan ayay sabab u noqotay waxay sabab u noqotay sunnadii inay qarsoonto ayay sabab u noqotay arrintaasna waxay keenaysaa halaag ayay keenaysaa sidaa daraaddeed waxay odhan jireen buu yidhi sheikhu culimmada alictisaamu bisunnati najaah sunnada in la qabsado waa badbaado imaamu maalik wuxuu yidhi assunnatu midlu safiinati nuux sunnadu waxay la mid tahay doontii nebi nuux man rakibahaa naja waman takhallafa canha halag sunnadu waxay la mid waxay ka dhigan tahay doontii nebi nuux sunnada ciddii qabsataa waa badbaadaysaa sunnada ciddii raacdaa way badbaadaysaa ciddii ka hadhayna way halaagsamaysaa waxaynu ogsoonahay nebi nuux ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray dee inuu doon sameeyo wuxuu ilaahay u sheegay in la halaagaya arlada waxa jooga doontaa wixii raacan mooye wixii kale waa la halaagay sunnadiina waa sidaasoo wixii raacaa way badbaadayaan wixii ka hadhaa ee ka dhacaana ee doontaa ka dhacaana iyaduna waxa weeye way halaagsamayaan taa markaa waxa weeye waxay keensanaysaa arrinta uu ay culimmada ay ku tilmaameen waa arrin xaqa oo ciddii sunnada raacda unbaa badbaadaysa axaadiista nebiguna calayhi salaatu wasalaam way iloo sheegaysaa fa ina safiinata nuux inamaa rakibaha man sadaqa almursaliin doontii nebi nuux waxa raacay ciddii rasuullada rumaysay ayaa waxa weeyaan raacday ee rasuulladii raacday waman lam yarkabha faqad kadaba almursaliin kii waxa weeyaan aan raacinna rasuulladii waa beeniyey rasuulladii waa beeniyey marka raacitaanka sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee la raacaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ka timi waxay la mid tahay raacitaanka ciddii waxa weeyaan maaragtay doontii nebi nuux raacday kor iyo kalba kii ka hadhaa kii ka hadhaana dee isaga ayaa iska reebay saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen dadka kuwa waxa weeyaan ugu qal ugu cilmiga badan le ayay ahaayeen ee waxa weeye arrintaa u yaqiinay sidaa daraaddeed ayaa waxa weeye cabdullahi bin mascuud wuxuu yidhi man kaana minkum mustannan falyastannan biman qad maat ciddii waxa weeye cid ku dayanaysaa ciddii dhibatay ha ku dayato saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigii buu jeedaa waayo ka nool fidna loogama aamin loogama aamin aho kuwaas waa asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyaga ayaa waxa weeyaan ummaddan ugu baaraysan xagga qalbiyada iyagaa cilmigooda ugu xeel dheer yahay iyagaa iska liifka iyo takallufka ugu yar waa qolo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waxa weeyaan u doortay diintiisa u daartay marka qofkii najaad iyo liimaan doonaya sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu raaco hadigii saxaabada inuu raaco manhajkoodii inuu raaco uu iskaga tagana waxyaabaha la soo dejiyey ee waxa weeyaan kooxaysigan iyo firaqan iyo khilaafaadkan waxay iskaga tago weeyaan inuu iskaga tago sunnada nebiga raaco barakada toddobaad ee ka mid a barakaadka nebiga calayhi salatu sunnadiisa la raaco waxaa ee waa sharaf sharaf bay qofka ay u tahay oo waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u nisbo sheeganaya nebigii ayuu calayhi salaatu wasalaam u nisbo sheeganaya taana nebiga calayhi salaatu wasalaam inoo caddeeyey saddex saxaabi ayaa guryihii nebiga tegey dabeedna cibaadadii nebiga ayay waxa weeyaan waraysteen markii ay waraysteen ayay waxay yaraysteen cibaadadan uu nebigu samaynayo waa yaraysteen waxay kaanum taqaaluha markaase waxay inagu nebiga miyuu la mid nahay nebiga dembigiisii hore iyo dembigiisii dambe waa laynoo dhaafee war inagu aan dadaalo mid wuxuu habeen oo dhan anigu waan taagnaanayaanoo ma seexanaayo midna wuxuu yidhi ma soo maalin qura ma afuraaye waan soomayaa midna waxa uu yidhi anigu dumarka ma guursanaayo nebigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay wuxuu caddeeyey anigaa idinku cabsi badan ilaahay cabsi aan ka baqaayo waan soomaa waanan afuraa waan tukadaa waan seexdaa dumarkana waan guursadaa ka sunnadayda nacaana aniga iga mid ahuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi markaa raacitaanka aad sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam raacaysaa sharaf bay kuu tahay oo nebigii ayaad nisbe sheeganaysaa anigoo soo koobkoobaaya barakada sideedaad waxaa ku xasilaya ee raacitaanka sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad raacdo waxaa ku xasilaaya naftaada ayaad waxaad kaga badbaadinaysaa waddadii shaydaanka inaad raacdo ayaad naftaada kaga badbaadinaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam tusaaluu arrinkaa inagu siiyey oo wuxuu yidhi cabdillaahi ibni mascuud rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu jeexay khada lanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam khatan nebigu xariiq buu noo jeexay markaasuu wuxuu yidhi kan waa waddadii ilaahay hareeraheeda ayuu wuxuu ka sheexay bidix iyo midig buu ka sheexay xariiqo yaryar ka jeexay markaasuu wuxuu yidhi wa haadihi subul tanna waxa weeyaan maaragtay waa waddooyinkii ilaahay inooga digay wa anna haadihi siraatii mustaqiiman fattabicuuh kan waa waddadeedii toosnayda waa sabiilkaa dheere aan jeexay kuwan kale aan hareeraha ka jeexayna waa kuwii waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala inooga digey markaa wuxuu yidhi calaa kulli sabiilin minha shaydaanu yadcu ileyh waddooyinkaa yaradhe hareeraha aan u jeexay mid kasta oo ka mida shaydaan baa taagan dadka ayuu ugu yeedhayaa soo gala buu yidhi dabeedna aayaddu akhriyay waana hada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiili aayaddu dabeedna uu akhriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam marka sunnada raacitaanka aad raacdo waxaad kaga badbaadaysaa oo naftaadii kaga badbaadaysaa inaad dariiqii shaydaanka aad raacdo ayaad waxa weeyaan kaga badbaadaysaa sidayna culimmadu ay tilmaameenna dadkan lumay ee waxa weeyaan baadiyoobay ee leexday waxa ay ku lumeen waxaanay qabsanin kitaabka ayaanay qabsanin waxa uu yidhi sheekhulislaam ibnu taymiya wa caamatu hadihi dalaalaat baadida badida dalaalaadkan iyo baadidan inamaa tadaraqa man lam yactasim bilkitaabi wasunna waxa waxa weeya dariiq ka dhigtay oo raacay kii aan waxa weeyaan kitaabka iyo sunnada aan waxa weeyaan ka dhiganin wadda aan ka dhiganin kama kaana zuhriyu yaquulu kaana culamaa'una yaquuluun alictisaamu bisunna huwa najaah waa hadalkii hore aynu waxa weeya hore usoo naqlinay ayaa waxa weeya maarata uu tilmaamaya marka dadka lumay badidooda waxay ku lumeen inay waxa weeye sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka leexdeen dariiqadaa dalaaladuna waa dariiqadii baadida shaydaanku ku yeedhaya weeyaan ee ilaahay subxaana wa tacaala uu inooga digaya uu leeyahay walaa tattabicu subul weeyaan barakada sagaalaad ee raacitaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam la raaco waxaa lagu xasilinayaa cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala la caabudo ee cibaadadii ilaahay kaa doonayay la caabudo ayaa lagu xasilinaya sababtoo ah cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala uu inaga rabaa ee uu nagaga raali yahay waa ta lagu caabudo sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sharciyeeyey oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddu kii camal sameeyaan amarkaygu dushiisa ku dhisan waa la celinaya la aqbali maayo marka raacitaanka aad sunnadii raacayso waxaad ku xaqiijinaysaa ilaahay inaad u caabuddo sidii uu ilaahay kaa doonayey ayaad waxa weeye ku xaqiijinaysaa oo ilaahay cibaadadu laba laba cibaadadu waxay leedahay sidaa garanaysaan laba shardi bay leedahay anlaa yucbada ila allah wa anlaa yucbada ilaa bima sharac ilaahay mooye cid kale inaan la caabudin wuxuu ilaahay sharciyeeyey mooyaane wax kalena aan lagu caabudin culimmadu waxay yidhaaheen waxay ku dhisan tahay cibaadadu fuqahadu waxay yidhahdeen alcibaadaatu mabnaaha cala altawqiif cibaadaadku waxay ku dhisan yihiin daliil bay ku dhisan yihiin marka raacitaanka sunnadii la raacay waxaa lagu xasilinayaa ilaahay subxaana wa tacaala siduu doonayey in loo caabudo ayaa waxa weeyaan maaragtay lagu xasilinaya sidii in loo caabudo ilaahay subxaana wa tacaala sidii uu doonayey ayaa lagu xasilinaya raacitaanka la raaco sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo sidii nebigaa loo weysaysanaya sidii nebigaa loo tukanaya sidii nebigaa loo soomaya sidii nebigaa sekadii loo bixinaya sidii nebigu waxa weeye inaa inoo sharciyeeya ayaa loo xajaya wahaakada barakada tobnaad ee ka mida raacitaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam la raaco waxaa ka mida iyadoo ay ku dhowdahay midka hore aynu soo sheegnay waxaa raacitaanka nebiga sunnadiisa la raaco waxaa ku kor noqonaya waxa weeyaan dullinimada iyo hawaanka ayaa muslimiinta kaga kor noqonaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay haddii adduunyada laga daba dhaco oo waxa weeyaan maaragtay waajibaadka la dayaco oo jihaadka laga tago in dullinima imanayo idaa tabaayactum bilciina waakhadtum adnaaba albaqar ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع لا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم كان النبي عليه الصلاه والسلام وحي هذه بيع عينده لا يراهو lagu baayactamo waa nooc ka mida ribada qarsoon oo qof baa waxa weeyaan maaragtay wuxuu doonayaa in waxa weeyaan qof wax ka amaahdo lacag ka amaahduu doonaya lacagtiina ma amaahinaayo dabeedna waa u imanayaa wuxuu odhanayaa raashini amaahi ama wax amaahi alaabi amaahi alaabtii markuu ka amaahdo ayuu dub uga iibsanayaa lacagtii lacag ka yar buu iibsanayaa marka lacag badan baa ku qoran lacag yarna waa qaatay taasaa ciidamada culimada qaar ay ku fasireen marka haddaad taa ku mucaamalootaan oo aalooda dabada laankeeda ku dhigtaan bimacnaa saracna aa ka raali noqdaan adduunyada aa ka daba dhacdaan jihaadkana aa ka tagna aad ka tagtaan duulinima ayaa waxa weeyaan maaragtay ilaahay idinku ridaya diinta oo aw noqotaan un baana kaga badbaadaysaan marka raacitaanka sunnadii la raacayana waa diintii oo la raacayo weeyaan ee waayo diintu waxa weeye waa arkaanu iimaankii arkaanu islaamkii arkaanu ixsaantii ixsaankii weeye sida xadiiskii jibriilba inoo sheegayey marka raacitaanka sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam la raacayo waxay ummaddu ay kaga badbaadaysaa dulinimadii ayay kaga badbaadaysaa sharaf bay ku yeelanaysaa rifcay ku yeelanaysaa karaama ayay ku yeelanaysaa karaama ayay ku yeelanaysaa marka waxay ka mid tahay barakada ay leedahay raacitaanka la raaco sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam barakadeeda waxaa ka mid ah ummadda waxaa weeyaan muslimiinta dulinimada maanta haysta ayay kaga badbaadaysaa marka waxaa loo baahan yahay inaynu jaadada iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu raacno oo ku dadaalno inaynu waxa weeyaan maaragtay nafteenna ku islaaxinno mujtamaceenna iyo bulshadeenna ku islaaxinno ayaa waxa weeyaan maaragtay loo baahan yahay waayo qofku hadduu islaaxo waxa weeyaan maaragtay hadduu qofku sunnadii u raaco waxay raacinaysaa naftiisii bay islaaxinaysaa usradii iyo qoyskii bay islaaxinaysaa mujtamacii bay islaaxinaysaa wixii oo dhan waa wada islaaxayaan oo waa wada waa wada hagaagayaan biidn illaah marka waa inaynu ku dadaalno oo aynu waxa weeye sunnada ku dadaalno ayaa la doonaya nebiga calayhi salaatu wasalaam barakada koob iyo tobnaad ee laga helaayo raacitaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa la raaco sunnadu waxay inoo caddaynaysaa dacfiga iyo taagdarrada iyo khilaafka iyo mushkiladda muslimiinta haysata ayay inoo caddaynaysaa oo xanuunkiibay xanuunkii ayay ayay sifaynaysaa xanuunkii marka la hele ee la ishkhaasiye la taagana waxaa fududaanaya in la daweeyo ayaa fududaanaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam arrinkaa waa inoo caddeeyey waxa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay in ummadda islaamka ay waxa weeyaan gaaladu isugu yeedhanayso sida xeedhada dadka cunaya ay isugu yeedhaan oo kale markaasay waxay yidhahan maalintaa miyaanu yarnahayn la isugu yeedhanaayo waa badan tihiin buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiinse waxaad tihiin xunba ayaa tihiin oo waxa waxa weeyaan maaragtay qusaaka qusaayi thayl daadxoor oo kale ayaa tihiin oo dadan waxa weeyaan maaragtay quwo iyo awood aan lahayn ayaa tihiin haybaddii cadow idinkaadi habeedaysanaya ayaa laydinka siibayaa qalbiyadiinna waxa weeyaan waxaa lagu soo turaya in adduunyada aad jeclaataan marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay xanuunka dullinimada hawaanka gaalada ay isu kaashanaysa muslimiinta waxa keenaya inay tahay waxa weeyaan sunnadii aan la raacaynin raacitaanka sunnada la raacana waxaas ayaa laga dawoobaya oo xanuunkii waa laynoo sheegay dawadiisiina waa laynoo raaciyey marka dadku hadday adduunyadii un muslimiinta hadday adduunya un ka daba dhacaan horta adduunyada marka hore wixii ilahay uga qadaray un bay helayaan man kaana yuriidu alcaajilata cajalna lahu fiiha maa nashaa liman nuriid adduunyada ilaahay qofkii adduunyo doonaaya wixii ilaahay u qadaray unbuu u keenaa waxba loo waxba looguma kordhiyo oo wixii qadar intii un bay helayan horta wax kaga heli maayaan waxaana ka imanaya dullinimadaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheedaaya ta kale qofku hadduu adduunye uu noqdo arrinkiisu oo uu noqdo waxa waxa weeyaan adduunyo wax ugu dhisnaadaan oo hamigiisu adduunyo noqdo adduunyada waa ka kala firdhaa haddii laakiinse hayigi hamigiisu aakhiro uu noqdo adduunyada waa usoo aro waa usoo ururaysaa marka adduunyaduna nebigu wuxuu inoo sheegay inay malcuuno tahay wixii waxa weeyaan dikriga ilaahay iyo wixii la xidhiidha iyo cilmiga barashadiisa iyo waxa weeye baristiisa mooyaane iyo qur-aanka akhriskiisa iyo wixii waxa weeyaan maaragtay cilmi iyo dikriga ilaahay ilaahay ku xidhnaantiisa wixii la xidha mooyaane wixii kale inaale waxa weeye qiimo lahayn ayuu inoo sheegay marka waxaa la doonayaa inaynu waxa weeyaan sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu ku dadaalno si waxa weeyaan maaragtay dulinimada iyo hawaanka waxaas iyo waxa weeyaan dacfiga ee muslimiinta ay uga uga waxa weeye uga suusho taa ayaa laynooga baahan yahay ta labiyo tobnaad barakada labiyo tobnaad iyo tamarada labiyo tobnaad ee laga helayo raacitaanka sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam la raaco raacitaanka sunnada nebiga la raaco waxaa si dhammaystiran loo helayaa akhlaaqdii wanaagsaneyd oo sunnadii nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkii waxay ku hanuuninaysaa alakhlaaqu aljamiila wamakaarim alakhlaaq ayay ku hanuuninaysaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam ilahay wuxuu la soo diray makaarim alakhlaaq inama bacithu liutamima makaarim alakhlaaq xadiiskaas waa xadiis aad iyo aad u weyn culammaduna ay tilmaameen khayr fara badan inuu jamcinaayo oo waxa weeyaan maaragtay ee, wixii wanaagsanaa khayrkii oo dhan diintii fadligii dadnimadii ixsaankii cadaaladdii wixiiba uu jamcinaya nebigana calayhi salaatu wasalaam akhlaaqda wanaagsan inuu dhammaystiro ayaa lala soo diray rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam akhlaaqda fiican inaynu ku da- sunnadii markaynu raacno waxaynu noqon dad akhlaaq wacan ayaynu noqonaynaa akhlaaqda wacanna jannada ayaa lagu galaa dadka waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa la weydiiyey waxa ugu badana jannada lagu galo markaasuu yihi, taqwa allahi wa xusnu lkhuluq waxa ugu badan ee jannada lagu galaa waa cabsida ilaahay subxaana wa tacaala laga baqo iyo dhaqanka wanaagsan dhaqanka wanaagsan wuxuu koobaya ilaahay inaad si wacan uga dhaqdo cibaadadiisa si fiican aad u gudato makhluuqana waxa weeyaan wixii eh, si fiican aad ula dhaqanto oo waxa weeye waxay culimmadu makaarim akhlaaq waxay yidhaaheen waxaa ka mida waxa weeye runta ayaa ka mida waxaa ka mida kii wax kuweydiisanaya inaad siisaa ka mida waxaa ka mida mukaafaada iyo abaagulkii baa ka mida ammaanada inaad xifdida baa ka mida karaamada inaad xidhiisa baa ka mida ballanka inaad oofisaa ka mida waxaa ka mida waxa weeye martida inaad sooto baad ka mida xishoodka ayaa ka mida waxaasoo dhan iyo akhlaaqiyaadkan wanaagsan ee faraha badan leh salaanta in la faafiyaa ka mida waxaasoo dhan diintiiba ay noo sheegaysa oo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa weeyaan maaragtay inagu eh, hanuuninaysa ilaahayna subxaana wa tacaala wixii wanaagsan buu ina amraya ina allaha yaamuru bilcadli walixsaani waitaa'i di lqurba wayanhaa can alfaxshaa'i walmunkari walbugyi yacidakum lacalakum tadakaruun ilahay wuxuu amraya cadaaladda ixsaanka qaraabada inaan wax siino wuxuu inoo diidaya xumaanta munkarka baqiya iyo xadgudubka intaba waa inoo diidaya آه، ابن حزم هذا القيمة بضان أيوه حوية المارة أرنك المكيري وحين من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا قفكي دونا يا خير كآخرة يا حكمة الدنيا قفكي دونا يا وعل السيرة هي وحوية السيرة دي سيرة لكم كسولة ولا كسرادات واحتواء والاحتواء على على محاسن الأخلاق هي إنه كوبا أخلاق دي ولا كسنيد أردن كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فضائل ها- ها ها استعماله ما أمكنه أنت وحوي أي سلطك ذاهي أعاننا الله على اتساء به بمنه آمين إلهي أنا أقول كلمة ودعي يا شيخ رحمه الله marka ee, raacitaanka sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam la raaco waxaa ee, qofkii uu ku sifoobayaa inuu noqdo qof dhaqan wanaagsan oo waxa weeyaan maaragtay akhlaaq wanaagsan akhlaaqdii wanaagsanaydna jannada ayaa lagu galaa ta saddex iyo tobnaad ee, barakada saddex iyo tobnaad iyo tamarada saddex iyo tobnaad ee raacitaanka sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee la raaco qofku waxa uu kaga badbaadayaa naarta ayuu kaga badbaadayaa cadaabka daran buu kaga badbaadaya ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yihi falyaxdari aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ilahi wixii ha ka degtooneen kuwa amarka nebiga calayhi salaatu wasalaam khilaafaya inay waxaa weeyaan fitna ku dhacdo ama cadaab darani ay ku dhaco ha ka digtoonaado imaamu maalik ayaa waxa u yimi ee, waxa u yimi nin ayaa u yimi markaasuu yihi waxaan doonayaa inaan cimraysto ee, muxuu yidhi cimrayso waa wacanta cimrayso muxuu yidhi waxaan ka xidhanayaa masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam baan ka xidhanaya nebigu masjidka kama xidhan dalxulayfu ka xidha markaasuu akaafa calayka alfitna fitnaan kaaga baqaya markaasuu oo fitnada aad iga baqaysaa maxay tahay ee, maylal maylal baan kordhiyeyba eh markaasuu waxaan kaaga baqayaa marka maxaa fitnada ku jirtaa inamaa hiya amwaalun asiiduha maylan aan kordhinayo weeyaan وأي ف- markaasuu wuxuu ugu jawaabay waayu fitnatin acdamu min an taraa anaka sabaqta ilaa fadiilatin qasra canha rasuulu lahi sala allahu alay wasalam oo fitnada ka weyne maxay tahay inaad isu aragto inaad samaysay oo u dheeraysay fadluu nebigu ka gaabiyey sala allahu alay wasalam dabeedna aayaddu akhriyay falyaxdari aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim aayadda ayuu akhriyey ee inakoo koobkoobayna barakada afar iyo tobnaad nebiga calayhi salaatu wasalaam raacitaanka la raaco waxaa lagu helayaa jannadii in la galo ee, ayaa lagu helayaa oo labadii daaroodba la badba- la liimaano daartii aakhira iyo daartii adduunyadaba in waxa weeyaan maaragtay ee, la badbaado oo la nabad galo ayaa waxa weeya lagu helayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu faman itabaca hudaaya falaa yadilla walaa yashqa ka hanuunkayga raacaa ma lumaayo ilaahay subxaana wa tacaala yidhi mana dhibaatoonaayo ilahay wuxuu man yacsi llaha waman yudic allaha warasuulah yudkhilhu jannaatin tajri min taxtiha alanhu khaalidiina fiiha ilaah wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisa kii adeeca wuxuu gelayaa jannooyinka ayuu gelayaa aayaadkii hore aynu sheegaynina waa tilmaamaya marka een, raacitaanka sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam la raacayo barakadeeda waxaa ka mid ah inuu waxa weeyaan qofkii u gaadhayo inuu jannadii galo adduunyadii aakhiraba uu ku liimaano barakada shan iyo tobnaad ee iyo amaraadkeeda waxaa ka mid a camalka sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu camal falo iyo raacitaanka la raaco sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa la noolaynayaa ciddii noolaysa sunnada nebiga noolaysaana waxay yeelanaysaa ajarkeeda iyo ajarka ciddii ka dambaysa ayay waxa weye ee ku camalfasha ayay yeelanaysaa taasuna waa fadli weyn oo qofkii u soconaya xataa waxa weeyaan maaragtay marka uu waxa weeye dhinto ayuu u soconayaa marka waxaa loo baahan yahay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ku dadaalo khayr oo dhan wanaag oo dhan waxa uu ku jira raacitaanka sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam la raacayo barakadeeda iyo midhaheeda iyo imaarteeda iyo waxa laga goosanaya wax la soo koobi karaya maaha waa tusaalayaanun weeyaan waxaan ku gebagabeynaya kullu khayrin fi itibaaci man salaf وكل الشر في ابتداع من خلف بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته